إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka madaxda dowladda federaal ka tirsan oo ay ku qabaan ciidamadooda jidadku u xiran yihiin shacab warkii daaye dad ku dhaqan deegaanka buurdhuxule ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaraha waxay ku daawadeen aflaam jihaadi ah burcad iyo ciyaalweere ayaa lagu laayay howlgallo xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo geesta kalena ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weereen xarumo lagu tunto oo ay ku sugnaayeen niman iyo naago faaxisho ku howlan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiil magaalada muqdisho xubno ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu toogtay fagaara ku yaala degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose waxaa la baahiyey dardaaranka naftihuurihii labaade ee qaybta ka ahaa raggii weerar ku qaaday dhismo ku yili degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho halkaa oo lagu laayey mooryan badan oo ka tirsaneyd macawisleyda hiiraan kuwa oo ku soo dhaawacmay dagaalla ka dhacay bariga gobolka buuq ayaa waxa uu ka dhashay xeer lagu boobayo hantida ummadda soomaaliyeed kaa oo shalay la horgeeyey waxa loogu yeero xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka inta oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waxaa sii koraya dhibaatooyinka madaxda dowladda federaalk ka tirsan oo ay ku qabaan ciidamadooda jidadku u xiran yihiin shacab warkii daaye wasiirada xildhibaanada odayaasha dhaqanka ee dowladda federaalka ka tirsan iyo culummada ayaga taabacsan ayaa dhibaatooyin kala duwan kala kulmaya ciidamadooda iyada oo mid weliba jidka xiran in uu maraa ay ku adag tahay waxaa intaa dheer in ciidamadu ay yihiin kuwa xabaddu ay ka soo horrayso daahir axmed cadow oo ka tirsan odayaasha la shaqeeya dowladda federaalka ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka dhibaatooyinka ay ku hayaan ay yihiin kuwa sii labadlixaadsanaya ilmahan dhedhelahoo oo dadka xabadda isaga dhifaayane oo madaxweynaha qaranka markuu madaxweyne unahay xabadaha la daba joogi jiray oo tubaha rogi jiray oo waaga tubaha noo rogoon hadda wuxuu ku leeyahay haddaad wadadan hadda kusoo socoto wuxuu ku leeyahay xiriir samey wadaduu kuu roogsaa wuxuu ku leeyahay xiriir samey war yaan xiriir la sameeya anigu yaan yaa yaa adiga yaa kusoo dira taliya xiriir la sameeya haddii kaleetood iga naqo haddaad naqa weysa xabadaha kugu taalla amba mooto wado amba baawur wado xiriir yaad la sameehayaad ma taqaanaa qof kuu sheegi maa nambar kuu sheegi maa wax kula socodsii maa nin hebela isoo dira xiriir sameey ku leeyahy adiguna ma taqaanin dadkiina ma yaqaanaan midda kaleetood wuxuu intaa ku daray in ciidamada jidadka taagan ay yihiin kuwo aan waxba akhri aqoon islamarkaasina kaararka dowladda federaalka u samaysay ee aqoonsiyada haddii la tusiyo aanay fahmaynin dowladda soomaaliya kaararay samaysa tii talaa ku yaalla waxaa ku yaala mataqaanaa shaqaalaa ku yaala maanta asugu qofku ninka askarigaah wadada roga waxaa uu sharciga inuu ku yaqaano haduu oo tiitalkaaga akriya xataa gobol aan waxaa ku jira aan aqaanin qoraalka aan aqaaninaa ku jiro wuxuu ku leeyahay war kuma aqaano iga naqo waxaa tiri saas saas saasaan ahay yaan madaxaho adiga madaxdaada war madaxii ma rabee asaa xukunka haya ciidamada dowladda federaalka ayaa dil joogta ah waxay ku hayaan dadka shacabka ah mararka qaarna waxay si kama u dilaan xubnaha dowladda federaalka ka tirsan waxaa yaab leh haddii jidka uu ka xirmo oo gaadiidkay dad ku bataan ay rasaas ooda kaga qaadayaan wixii ka hor muuqda sidaasna dad badan ayaa ku dhintay kuwana waa ay ku dhaawacmeen dad ku dhaqan deegaanka buurdhuxule ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya deegaanka boordhaxulle ee wilaayada islaamiga ah bakool ayaa xalay laga daawaday aflaamtii dhowaan ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib bulshada ku nool buurdhuxulle ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaamtii ugu dambeysay oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasoo soo bandhigayay jabka gaaray ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan waxayna si gaar ah ugu daawadeen weeraradii lagu qaaday xawaadle iyo kii baarsan guuni ee gobolka jubbada hoose iyo weliba waxay sidoo kale daawadeen sawirada meydadkii askartii laga keenay ilitiriya qaar ka mid ah dadka daawaday aflaamtaas ayaa waxay dareenkooda ku cabireen sidan
wiilaan horta buurundu maaynoo baa dheeray abdullaahi maalmaan wadaa dheere arda ilaahay kamaas alxamdulilah waybua ciidamadii ardaygu ay litiriya tababaray koway bambiirada ilaangeliyey intaasubaad dadkaa bogni goydher yaan daga daawadayni uga alxamdulilah falilah alxamdu mujaahidiin way balleena ilaahay subxaana wa tacaala indisheegi dilay ku ogban kadhaan ilaahay afintigalan waylena sadhamaa muslimiintii oo bas garabseeno baa gaalada meel buroog baabi allah insha allahu tacaala maya may baa leeray cali may baa roogay magaalada burxunla yaa may baa fiirsanay filim alkataayib habaahidi oo fiyaalada afar hirtoodka magaalada burxunla ka fiirsan may baa ka aragnay maleeshiyaadka murtadiinta haddaba barti eleteria oo baktiyada mujaahidiinta tallaabsadeen sidoo kale waxay yidhaahdeen dhulkamay fiirsanayna bishaaraad bishaarada fiirsanayna iidalan ka faraxsanyi buurdoonna waan hindhow aragdeeda lakadiirsadoo la fiirsadahay iyada iyada lanka faraxsanyi balaangin lanwiin iyo megal ada shacabka mashaad hirna iyada anka faraxsanyi maasha allah maasha allah ilaahay ziyaadi duulaanka ay soo qaadeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa u muuqda mid fashil kusii dhammaanaya iyadoon iclaamka mujaahidiinta ay soo bandhigayaan jabka xooggan ee ku gaaray furimaha dagaalka burcad iyo ciyaal weero ayaa waxaa lagu laayay howlgallo xalay muqdisho ay ka fuliyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyadoo geesta kalena weeraro lagu qaaday xarumo lagu tunto oo ay ku sugnaayeen niman iyo naago faaxisho ku howlan iyadoo xarakada shabaab almujaahidiin maalmihii iyo habeenadii tega magaalada muqdisho ay ka waday howlgallo ay ku beegsanayso xarumaha maandooriyaha iyo dadka ka ganacsada ayaa xalayna waxaa diiwaanka lagu soo daray burcadda iyo ciyaal weerada kuwaas oo horay loogu digay laakiinse baaqii loo jeediyey iska dhegatiray howlgalle kala duwan ayaa xalay waxay ka dhaceen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kuwa oo lagu dilay burcad iyo ciyaal weero mid ka mid a howlgalle xalay muqdisho ka dhacay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ka fuliyeen xaafadda cali turcaaye oo ka tirsan degmada yaaqshiide waxaanay ku beegsadeen goob xarun u ahayd tuugada iyo ciyaal weerada calaqa iyo maandooriyaha noocyadiisa kalena ay ku isticmaali jireen kana soo duulaan tegi jireen markay doonayaan in dadka shacabka ah ay dhibaateeyaan howlgalkan waxaa mujaahidiintu ay ku dileen afar ka tirsanaa ciyaal weerada iyo tuugada sida xogta aan ku helnay howlgal kale ayaa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ka fuliyeen xaafadda goday oo ka tirsan isla degmada yaaqshida waxaana howlgalka oo ikhtiyaal ahaa ay ku beegsadeen goob xarun u ahayd ciyaal weerada iyo tuugada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay halkaa ku dileen saddex nin oo uu ku jiray tuug caanka ahaa degmada yaaqshida ka oo lagu magacaabi jiray xasey taasi waxa ay tirada dhimashada ka dhigaysaa ilaa iyo toddoba isugu jirta burcad iyo ciyaal weero howlgal saddexaad oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen isla degmada yaaqshid waxay ku beegsadeen guri ku yaalla xaafadda jungal ka oo lagu iibiyo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan laguna tunto gurigan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay weerareen ayaa xilliga la beegsanayay waxaa ku sugnaa amaba ku jiray dad isugu jira rag cabtooy ah iyo haween jirkooda ka ganacsada waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh balse tiro rasmi ah lama hayo isla magaalada muqdisho xalay waxaa weerar lagu qaaday hotel ku yaalla goobaha ay ku xoogan tahay dowladda federaalka ah oo ay canshuur ka qaado laguna tunto ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay beegsadeen hoteelkan oo ku caanbaxay fisqiga iyo faaxishada kaas oo lagu magacaabo hotel booshe kuna yaalla agagaarka sooba ee magaalada muqdisho wuxuu ku yaallaa goob aad loo ilaaliyo waxaana ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsadeen qaraxyo hoteelkan ayaa wuxuu ahaa hotel lagu tunto waxaana xilliga qaraxyada lala beegsanayay ka socotay faaxisho ama satumasho howlgallada xala dhacay iyo kuwii ka horreeyey ee la midka ahaa waxay dignin u yihiin dadka kale ee ku howlan waxyaabaha allaha uusan raalliga ka ahayn sida tumashada burcadnimada iyo iibinta maandooriyaha noocyadiisa kala duwan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay aad ugu faraxsan yihiin tillaabooyinkan ay qaadayso xarakada shabaab almujaahidiin ee ay ku beegsanayso burcadda ciyaal weerada dadka sinada ka beec mushtara iyo kuwa maandooriyaha iibiya intaba ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u til magaalada muqdisho qarax ayaa waxaa lagu weeraray filistiin ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ku tahay isbartiibada halkaa oo ahayd isbaare ay ummadda ku dhibaan wixii ku dhintay wixii ku dhaawacmay faafahindheeriya kama aynaan helin xubno ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa shalay gelinkii dambe lagu togtay fagaaro ku yaalla degmada kurtunweere ee walaayada shabeellaha hoose xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya maxkamadda walaayada islaamiga ah ee degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellada hoose ayaa la horkeenay laba nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka fagaara ku yaala degmada ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal ruux oo dad ah si ay u daawadaan xukunka lagu filinayo raggan ku eedaysanaa faldembiyeedyo ay dilku muteen mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ka sheegay falka lagu soo eedeeyey eedaysanaha koowaad oo lagu magacaabo cabdi cismaan nuurow waxaa maxkamada shareecada islaamka horteeda la keenay ninka lagu magacaabo cabdi cismaan nuurow da'diisuna ay tahay labaatan jir deegaankiisuna uu yahay tuurtuurow waxaa lagu soo dacweeyey inuu ku darsamay ciidamada rijada qoryooley kadib waxaa lagu soo qabtay deegaanka tuurtuurow intaas kadib maxkamadda waxa ay jawaab weydiisay mudacaleyhiya magaciisa korka uu sun yahay wuxuuna ku jawaabay haa waxaa isoo wacay nin aan qaraabo ah nahay oo la yidhaahdo aylow oo ka tirsan ciidanka rijada qoryooley gaar ahaan u qaabisan anshur qaadowga kadib waxaa ii dhiibay qorigii waxaana la shaqaynayay saddex maalimood qorigana wuu siin jiray waxaana ka haysan jiray maalintiina hal saac kadib waan ka dhuntay waxaan aaday xaafadahiina oo ah deegaanka tuurtug anoo joogo beerteyda ayaa la isoo qabtay sidoo kale waxaa maxkamadda la soo istaajiyey ibraahim ibrow cabdi oo isna ku eedaysan falkaas la mid ah garsooraha ayaana ka warramaya waxaa kale maxkamadda la horkeenay ninka lagu magacaabo ibraahim ibrow cabdi da'diisuna ay tahay afartisan jir deegaankiisuna uu yahay gomboral waxaa lagu soo dacweeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka rijada waxaana ku dhiiraa xilligii shariif waxaana ku soo shaqeeyey meelo badan oo ay ka mid tahay beledoogle buur hakaba leego iyo xamar hadda waxaa lagu soo qabtay asigoo hubaysan tuulada hamswadaag intaas kadib maxkamadda waxa ay jawaab weydiisay eedaysana ibow wuxuu ku jawaabay haa waa jirtaa waxaana ku dhiiraa xilligii shariif kadib askarnimada waxaan ku qortay xamar waxaa la ii qaaday sambaala waxaana soo qaatay towbar oo hal sano ah kadib markii la isoo celiyey waxaa shaqo la iiga diray beledoogle waxaa kaloo ka soo shaqeeyey leego buur iyo hawaalawinta oo ka tirsan degmida burhakaba intaas kadib qaadiga wuxuu caddeeyey falka ay raggan ku dhaceen oo ah inay ka tirsanaayeen dowladda federaalka taas oo lagu mutaysanayo dil isagoo soo bandhigay qaar ka mid ah adilada loo cuskuday waxaana goobta lagula fuliyey dilka raggan intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaystay dacwadii iyo jawaabtii oo qiraal ah ayna qirteen in ay khiyaarkooda ku doorteen riddo haddana lasoo qabtay ayagoo towbad keenin ayaa maxkamadda waxa ay ku xukuntay sidaas soo socoto namber kow in ay yihiin falka ay ku dhaceen fal gaalnimo ah namber low in aysan cudurdaar lahayn oo ay maskaxdooda kaa ahayd lamber saddex in ayagoo riddo ku jiraan lasoo qabtay ayna towbad keenin lamber afar in ay xukunkooda uu yahay dib oo xaduriddo ah xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday lamber kow qowluhu tacaala ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة آية لو بقل ثواني صلوات نمبر لو وجوب القتل إن أصر على ردته ولم يتب لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري في الجهاد وقوله صلى الله عليه وسلم والمفارق لدينه التارك للجماعة رواه البخاري في الديان انظر الكتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المجلد الثالث الأحكام ردة فالحالة من أطبق الحسن اللح لا أطبق صلواتنا وبالله التوفيق الآن بدأ التنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر horey waxaa fagaarayaal badan oo ku yaala walaayadka islaamiga la keenay rag iyo dumar kuwaas oo wada shaqayn la lahaa dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaana lagu fuliyey xukunno xaduriddo ah taas beddelkeeda waxaa jira dad badan oo ka soo baxay safka shisheeyaha islamarkaana isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka toobad keenay falkii ay hore ugu dhaceen islamarkaana bulshadooda dhinac ka raacay waxaa la baahiyey dardaaranka naftiigurihii labaad ee qaybta ka ahaa raggii weerar ku qaaday dhisme qarsoodi oo ku yil degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho halkaa oo lagu laayay mooryaan ka tirsaneyd macawsleyda bariga hiiraan maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
istishaadi cali kuusow xasan oo loo yaqaana muscab waxa uu ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xarun lagu dabiibayay maleeshiyaadka macawisleyda kuna taalla degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho habeenkii xalay ayaa la baahiyey dardaaranka cali oo dhinacyo badan taabanayay waxa uuna jeediyey fariimo kala duwan ugu horreyn waxa uu muscab ka warramayaa halka uu ku wajahan yahay isagoona dowladda federaalka u sheegay inaysan jirin meel ay kaga gamban karaan mujaahidiinta insha allahu tacaala maanta mayba ku wajahnaa cadow ilaahay subxaana wa tacaala ka caasi oo gaalada oo murtadiinta oo dabadharafeed ah mayba siin lanaa insha allahu tacaala intii unahsindiran tuubu ila allah ilaahay subxaana wa tacaala tawba sheena insha allahu tacaala haddii unahsindiran insha allahu tacaala masin ku weela doon wal kasta san weelan insha allahu tacaala wal masin ku weelan maa san garguurati walaagasi mayba an sheega doone mayba siin laa wallaahi bilaahi haddii sameylasi oosan an malayasa murtadiintaas oo walaagas dhaawaga xakuusaydan insha allahu tacaala meel amni ma-a olka ogaadi insha allahu tacaala meel dhaawaxa kuusas fadela kuufada insha allahu tacaala maybaka laha insha allahu toobasheena kula ada naftirkaada maybakin sheegay insha allahu tacaala toobasheen wallaahi bilaahi maybakin sheega doone wal diintan ilaahay subxaana wa tacaala ahayn may ka dhaga doona insha allahu tacaala wadanka muslimiinta insha allahu tacaala mul islaam dhon insha allahu tacaala sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabaha ku dhaliyey inuu fuliyo weerarkan inqimaasiga ah waxyaabaha i qasabi mayba kowku ah insha allahu tacaala markaan arag dadka muslimiinta ah gaaladas ingalaas iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala inka ciyaaraas dastuur qodobka isaan laleeyahay qodobka toonaad markaas laleeyahay oo heerka ciqaabta heerka soomaaliyeed markii laleeyay walaagasiimadaan argi yamayba go-aansa insha allahu tacaala inta ilaahay subxaanahu wa tacaalana oo raali nagdo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaalana difaaco walaan awood insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisna ka difaaca falkan insha allahu tacaala saasaka ka dhagaagni ilaahay subxaanahu wa tacaala may baray ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إلهي سبحانه وتعالى عيد ساس لا أخي qofkii hadda walku ku jara oo walaagasiy isle dadkan atara lang mari ii waalanyin ii wallahi adi waalan una mu waalanin ilaahay subxaanahu watacaala aayaddiis yaa insha allahu tacaala ka socona hadafkaasna mayba insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala intii noor halnagdo ma ogi intii un ciyaar ciyaar ii kaasaga baylankaas ii walaagaas man socona insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala raala aashadiis yaan socona insha allahu tacaala mayba siin lahaa mayna qalan insha allahu tacaala dadkii wal qaladile ayagoo qaldan insha allahu taala unama qaldanayni insha allahu tacaala saasasin lahaa haskusaa insha allahu tacaala ulamaasuu iyo walaagasi walaasha sheegan ayaga qaldan insha allahu tacaala lankii gaala la jar horta walaagaa walusi sheegow lan muslon ee iyo layna gaale may iskutar may usuhorta isku qaban may basin lahaa marka lan qaladi mala wa insha allahu tacaala hadafkaano adi lan kasta hadafkiis may ulkfada u muslim eh jus caddaada ma ogi maa walaa dhexdhexaad iyo walaas wala jaram ah gaalada halasku reebay dadka muslimiintana saas aan lahaa muscab ayaa dhanka kale dardaaran muhiim ah u jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaana kuwa ku sugan furimaha dagaalka mayba laha dadka mujaahidiinta guud ahaan mayba an dardaalmay ilaahay subxaana wa tacaala oo sidiis an dardaarmay marka koowaad mayba siinlaa insha allahu tacaala walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ku obsaneen meel kasta una roogna insha allahu tacaala mayba siinlaa mayba kala siin dardaarmay sabar ilaahay subxaana wa tacaala dadka oo mujaahidiinta eh saas an dardaarmay dadka khaasatan haddan dadka ribaadka roogo mayba an dardaarmay walaalayaal khaasatan iidin sabr insha allahu tacaala jihaadkan imtixaan way insha allahu taala halka sabroy insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna halanka sabroy bayba ka sabraasaan insha allahu taala dhubuubkan iyo riidin iyoona walkasta gaalaha samayd duqoyn laha gentii gentaal laha gentii mayba lasin faday walaasta intiisan ka sabartan ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna ka sabartan hadafkaan ahaada insha allahu tacaala hadaf ee hanti hadalkoo fade sabar insha allahu tacaala hal sabro insha allahu tacaala gaalan marka isqabatan insha allahu tacaala beer jalaaci walaagas aysan ku aragnay insha allahu tacaala madi isqabato may bulk fade insha allahu tacaala qoort intii ku jartada insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala may baray fadribuu fawqa alacnaaq wadribuu lahum kula banaan insha allahu tacaala madax iyoona walaagaasi halku jaro insha allahu taala hala tuugnay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala dartiis halan sabra shay kasta san qobodaasan ilaahay subxaana wa tacaala dartiis halan qoboda ikhlaaska halka dadaaloy ikhlaaska halka dadaalo ikhwaani qaybaha dambe ee kelimadiisa waxa uu kula dardaarmay dadka aan weli soo haleelin halganka ka socda dalka isagoona ugu baaqay inay jihaadka soo haleelaan dadka muslimiinta baan bala ilaahay subxaana wa tacaala halku obsaday gaaladu insha allahu tacaala hala isku reebo insha allahu tacaala walkastiyo weelahay tan insha allahu tacaala kureebay walayo kaboote mayba diyaaru way wallaahi bilaahi diyaaru waliyo qaadaasnama leh insha allahu taala ilaahay subxaana wa tacaala kor ku jar insha allahu tacaala walkastiyo weelaan insha allahu tacaala maalinha afjarama doonan ilaahay subxaana wa tacaala ninshay walcaaqibatu lilmuttaqiin akhi adoo awood oo inta aad gaalo isku reebta adoo awood insha allahu tacaala walaagasayn mayba ka lahaa insha allahu tacaala akhin weeloy insha allahu tacaala gaalo isku reeb saasakin dardaarmay adoo awood haddana bahase tahriib iyo walaagasay madii aad ogaa inta aad madii aad bahas intiina gaal oo xun oo tigre eh iyoonay ethoobiyan eh iyoonay kenyaat inti aad hagalaay ogaa horto wallahi hodhow tahriiba gali ii walaagase beera falaa ii wallahi walaagase hodhow ilaahi subxaanahu watacaala agtiis insha allahu tacaala may la seeda doon may ba laka weydii doon fursadii aad hamarti may kuku faa'iidaysatee laku weydii doon ciyaar ciyaar ma jarta hodhow insha allahu tacaala may ba kala akhi inti aad walaamu cadowun isku reebta insha allahu tacaala diyaar garow gaaladun isku reeb ilaahi subxaanahu watacaala sinin amarina in isku reeb insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala na amariyun gaalada yaa bayba difaacadahayte kelimada daaquudka difaacay adeen may lakoofada kelimatu laa ilaaha illaa unti aad difaacad laakiin haddii aad fiiridi kuwaran ana shacaba ha eeg ay shacaba aad tageri aayad ura aayad qur'aan oo shacaba sheegaas dhegdi wallahi billahi ma jart aayad oona shacab sheegaas male ilaahi subxaanahu watacaala laba wada lay dhawaalay ima muslim ima gaal bayna bayna ma jarto dhexdhexaad iyo walaagaas ma jiraan lamadaas leba adduunka lamadaas le ka jar lamadaasna isku horjeedan degaala maalin hamiin dhatiyo argayd wala dhihay marka adeen may khulaa insha allahu tacaala gaaladaas aad isku reebo lahay tahay ka fikir insha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu رجال في سبيل الله جادوا
habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale loo baahiyey dardaaranka mid ka mida raggii fuliyey weerarkii inqimaasiga ahaa ee lagu dhaawactiray maleeshiyaadka macawisleyda kana dhacay muqdisho kaasoo ay mujaahidiinta ku dhaawactireen toddobaatan iyo toddoba maleeshiyaad macawisley ah buuq ayaa waxa uga dhashay xeer lagu boobayo hantida ummadda soomaaliyeed oo shalay la horgeeyey waxaa loogu yeeray xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka mahad cubeyd ayaa warkan inoo faahfaahinaya maalintii shalay buuq fara badan iyo farataagtaag ayaa ka dhacay aqalka sare ee waxay ugu yeeraan baarlamaanka kaasoo la xiriiray sharci lagu boobayay hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo sanatarada aqalka ka tirsan la horgeeyey qaar badan oo ka mid ah sanatarada ayaa ka hor yimid sharcigan waxayna sheegeen inuu yahay mid aan la aqbali karin oo bannaynaya in la dhaco hantida ummadda soomaaliyeed dadka sida cad uga soo horjeestay islamarkaana mucaaradka ku ahaa waxaa ka mid ahaa ninkan oo ka mid ah golaha aqalka sare laguna magacaabo xasan wuxuuna ugu horreyn ka warramayaa in sharcigan uu keeni doono dhibaato lagula kaco bulshada isagoo tusaale usoo qaatay arrin ay samayn jirtay dowladdii moxamed siyaad barre waxaa jira xilligii dowladdu kacaanka koob iyo labaatanka sanada dowladda qofkii ay rabta inay dhibaatayso ama xirto waxaa la dhihi jiray kacaandiid si fiican in loo fahmaa la rabaa maxaa yeelay guddigan meesha ku qoran waa dadkii qaranka u shaqaynayay cunaqabatayntana qarankiyaa keenay say isu buuxinaysaa marka anaa maamaha waxaa jirta etoobiyaan ku leeyihiin waxaa leeyahay lija qamaanya abaatu daanya wiilka waa tuug aabbihiina waa garsoore haddee dowladdii ay sharciga keentay shaqaalaheedii iyo haydaheedii aana ka shaqaynaya arrintaas waxay dhibaato ku tahay shacabka soomaaliyeed iyo ganacsiga xorta iyo tartankiisa ay dhibaato ku tahay maadaama uu tilmaamay in dowladda federaalka iyo madaxdeedu yihiin tuugo dadka sharciyo u samaystay ayuu intaas ku daray sharciga la hor keenay waxa uu dhaxalsiiyey dowladihii ku dhaqmay waxaan ognahay hadda shacabka soomaaliyeed qaranka waxay ka qaadaan canshuur aan tan dowladda ahayn oo dad shakhsiyaad leeyihiin maxaa diidaya dad shakhsiyaad in hantidooda iyo guryahooda kuwa cadow u ah ay yidhaahdaan shabaabkay la shaqeynaa argagixiso wey waa tumaysa dowladda magdhowga bixinaysa beri haddii lagu waayo arrintaa lama aqbali karo sharcigan oo kale dowladda kenya samaysatay annaga deriskana la'a sharcigan dowladda kenya qaadatay afar kun iyo shan boqoloo qofaa ugu maqan oo dadka ugu wanaagsanaa oo ugu waxbarashada fiicnaa oo ugu hantiyayaasha ahaa qaarkoodna way ku curyaameen maxaa yeelay guddigan oo kale loo sameeyey oo dowladda ah ciidamo gaar ah loo sameeyey qof la qabiro qof la toojargareeyo qof lacag laga qaado qof la xiro qof la dilo qof gaariga laga tuuraa laga dhigay dadkii arrintan marka waxaa weeye waa arrin baqdingelin ah sharci ma aha arrintan dhanka kale hadaladii uu golaha ka horjeediyey waxaa ka mid ahaa in xasan sheekh iyo xamse cabdi barre ay yihiin tuugo dhaca dadka shacabka ah hantidooda sharci qabanayana uusan jirin sida hadalkiisa laga dheehanayo hor dowladdan iyo prime minister iyo madaxweynesa kuwa dastuurkii dalkoo lagu heshiiyey iska tuuro dhaskabinaan ku tuuri yiri maaha see loogu aaminaa xeer xun oo hindisa sharciyaad ah haddii layidhaha waa la ansixiyey inay dadka badqabayaan oo nabadgelayaan dadka see loogu aaminaa ma madaxda qaranka ee canshuur aantan dowladda ahayn dadka saarta oo dad guryahooda jiifismanaysa maa lagu aamini karaa dadkii xoolaadii hantidooda dhibaatada laascaano uu hadda ka wado muuse bixi teeda kale imaanaya xasan sheekh inuu soomaaliya ka sameeyo lama ansixin kara sharcigan hal qodoboo la qaata kuma jiro dowladda federaalka oo i walba dhac baahsan ku haysay hantida ummadda soomaaliyeed dhaqaalahoodana curyaamisay ayaa hadda bilowday inay u samaysato xerar gacan ku rimis ah si ay boobka ay ku hayso hantida ummadda usii ballaarsato waxaana waxaas oo dhan u xalaalaynayaa kuwa sheegta xildhibaanada oo iyagu ah ilaahyo baadil ah oo sharciga u dejiyay dowladda federaalka waxa ay u soo dhiibto gaaladan iyaga oo aan ka fikirin dhibaatada uga imaanaysa bulshada qalinka ku duugaya
warkaba dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa